halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa nooga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood waa magaalooyin geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo isniina bisha januaarina ay tahay labaiyo toban sanadka laba kun shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere
waxaa horta farxadaya in saacaddan aan ku dhawaaqo qolida wasiirada aan soo dhisay kadib wadatasha dheer waan la sameeyey madaxweynaha guddoonka golaha shacabka iyo dhowaan qaybaha kala duwan ee bulshada
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo xilli hore osaaka ku dhawaaqay golihiisii wasiirada warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad barnaamijka saaka iyo caalamkaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan sida uu noqonayo ama uu noqon karo waxqabadka xukuumadda cusub ee saaka lagu dhawaaqay dibadbaxyo muslimiinta lagaga soo horjeedo iyo kuwo lagu taageersan yahay oo ka wada dhacaya dalka jarmalka waxaad sidoo kale maqli doontaan dil wadaad masiixi ah loogu geystay magaalada mombaaso ee dalka kenya marka horese warka caalamka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa saaka magaalada muqdisho kaga dhawaaqay dhismaha golaha xukuumaddiisa cusub oo ka kooban shan iyo labaatan wasiir shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo sagaal wasiiru dowle xubnaha golaha wasiirada cusub ayaa isugu jira wasiiro hore uga tirsanaa dowladdii hore iyo kuwo cusubba wasiirada dib usoo noqday ayaa waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda maaliyadda garsoorka warfaafinta iyo gaashaandhigga ra-iisul wasaare sharmaarke oo ay golaha baarlamaanka ee soomaaliya ansixiyeen afar iyo labaatankii bishii disembar ayaa ah ra-iisul wasaarihii saddexaad ee lasoo magacaabo labadii sano ee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyey ee cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa xubnaha baarlamaanka ay kalsoonidii kala noqdeen lixda waa lixdii bishii disembar kadib markii uu muran ku saabsan isku shaandhayn golaha wasiirada ah uu soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha
dhinaca wararka caalamkana dad ku dhow afar milyan oo qof oo isiro iyo diimo kala duwan haysta ayaa buuxiyey magaalada baris iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalka faransiiska dadka ayaa taageero u muujinayey toddobiyo tobankii qof ee toddobaadkii hore ku dhintay weerar argagixiso oo ka dhacay magaaladaasi baris booliiska faransiiska ayaa sheegay in isu soo baxani uu ahaa kii ugu weynaa ee taariikhda dalka jawiga magaalada baris ayaa ahaa mid damaashaad dadka qaar ayaa oyayey kuwo kalena way qoob ka ciyaarayeen hase yeeshee dadku waxay dhammaan muujinayeen inay ku faanayaan inay yihiin yuhuud muslimiin katholik amaba muwaadiniin faransiis ah subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington sidii aad warkaygaba ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa aroornimadii hore ee saaka ku dhawaaqay xubnihii golihiis xubnihiisii xubnaha golihiisa wasiirada kuwaas oo ka kooban shan iyo labaatan wasiir shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen sagaal wasiiru dowle iyada oo ra-iisul wasaare ku-xigeenna uu ku jiro warbixin kooban oo arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa waryaheena caashe ibraahim caashacuud
magacaabista golaha wasiirada oo saacadihii u dambeeyey ee maalintii axadda si weyn isha loogu hayay ayaa ugu dambayn ra-iisul wasaaraha waxa uu aroortii hore ee xilliga muqdisho uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada qaar ka mid a xubnaha wasiirada ee la magacaabay ayaa ah wasiiro ka tirsanaa xukuumaddii kalsoonida lagala noqday ee cabdiweli sheekh axmed ra-iisul wasaare sharmaarke oo ka hadlay xukuumaddiisa cusub ayaa yidhi waxaa horta farxadaya in saacaddan aan ku dhawaaqo qolida wasiirada aan soo dhisay kadib wadatasha dheer waan la sameeyey madaxweynaha guddoonka golaha shacabka iyo dhowaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan mudnaan siiyey laba arrimood midda koowaad waxaa weeye in waktiga hare oo aada u yar in howlihii lasoo qabtay qumadihii hadda igu horey ay soo qabteen ay horey u socdaan iyagoo aan xag ka dirin sidaas darteed xubno dhowra oo hayay wasaaradaha muhiimka ah waan soo celiyey si aysan hawsha xankad u gelin taas waxaan la daleenaha waktiga waa yaryahay hawshana hortaa lanoo baaxan tahay marka sidaas darteed xubnihii qaar baan ka soo celinay ahamiyadda labaad aan siiyey xukuumadda waxay tahay in yacni ay keento jawi abuura xasilooni siyaasadeed sidaas darteed marxaladihii lasoo maray awgeed waxaan ruuxayga ku dadaalay inaan wasiirada ka soo xulo yacni dad ku kala duwanaa afkaar hadday noqoto iyo faker siyaasadihii hadda lasoo maray ugu dambeeyey marka waxaan rajaynayaa haddii la yidhahdo inay keento taas xasilooni dib isoo noqosho dib u heshisiin iyo ummadda horey loo ra-iisul wasaaraha ayaa ka codsaday golaha baarlamaanka ee soomaaliya in ay meel marayaan xukuumaddiisa isagoo dhinaca kalena sheegay inay jiri doonto la xisaabtan ku wajahan golaha wasiirada ee uu soo magacaabay waxaan u ballan qaadaya ummadda inay jiri doonaan la xisaabtan golaha wasiirada iyo hay-adaha dowladda oo dhan sida ay shaqada u gutaan iyo sida ay ummadda ugu adeegaan waxaan rajo badan ka qabaa in xildhibaanadu aan ka codsanayaa inay ansixiyaan xukuumaddan maadaama marxaladda aan marayna ay tahay marxalad aada u adag waktiguna aada u yaryahay wax badan uu maanta yacni na horyaalla awgeed in runtii ay xildhibaanadu yani gacan nagu siiyaan nala qaadaan xukuumaddaana noo gudbiyaan si ay xukuumaddu howl horey uga qabato ummadda hadda sugaysa laba kun iyo lix iyo tobanka waqti dheer kama harin waxaan rajaynaynaa haddii laa yihahdo inaan ummadda gaarsiino wakti dalkao dhan u yahay hal goolladii iyo maamuladii ay dhisan yihiin adeegii bulsho uu gaarsiisan yahay goolada dalkao dhan dalku uu yahay dal xeer iyo sharci iyo constitution hal ah uu wada qabanayo waxaana horyaalla holahaas aan idin sheegay waxaan rajaynayaa golaha cusub inuu noqdo mid guta howshiisa si daacadnimo ah si howlkarnimo ku jirto iyagoo la shaqeynaya hay-adaha dowladda oo dhan gobolada dalka oo dhan dowlad goboleedyada o dhan iyo beesha caalamka waxaan ku rajo weyna in waktigeeda hore aan gaarsiin doono insha allah ummadda soomaaliyeed yacni higsiga la hiigsanaya ee labadii kun iyo lix tobanka kaasoo ah ummaddan inay hesho doorasho ka dhacda dalkan markii ugu horreysay ilaa iyo taqriiban masqad magacaabista kadib ayaa afhayeenka ra-iisul wasaaraha ridwaan xaaji cabdiweli waxauu goobta ka akhriyey xubnaha golaha wasiirada oo ay ugu horreeyaan rag horey uga tirsanaa xukuumadihii tan ka horreeyey qaarkoodna lagu tilmaamo in ay asal u ahaayeen khilaafkii ay ku kala tageen madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed magacyada wasiirada maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeen faarax sheekh cabdilqaadir maxamed wasiirka cadaaladda axmedey sheekh mukhtaar wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta cabdikariin xuseen guuleed wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xuseen cabdi xalane wasaaradda maaliyadda maxamed sheekh xasan xaamud wasaaradda gaashaandhigga cabdiraxmaan ducaale beyle wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga afhayeenka ra-iisul wasaaraha ridwaan xaaji cabdiweli ayaa sidoo kale goobta ka akhriyay xubnaha wasiir ku-xigeenada oo ay ku jiraan saddex dumara xirsi aadan rooble wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cumar geedi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdishakuur cali mire wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta cabdirashiid maxamed xidig wasaaradda beeraha jamaal xasan ismaaciil wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada sacadiye carays ciise wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha cusmaan libaax ibraahim wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska muumina sheekh cumar wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska saciid jaamac maxamed qaalib wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda xukuumaddan cusub ee uu saakay ku dhawaaqay ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa inay howsheeda gudato waxa ay ku xidhan tahay ansixinta golaha baarlamaanka oo la horgeyn doono maalmaha soo socda
aad iyo aad u mahadsan tahay caashe ibraahim caashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haddaba xukuumaddan cusubi maxay kaga duwan tahay tii iyada ka horraysay marka la eego tiradeeda iyo tayadeeda su-aashaas iyo su-aalo kale ayaa waxaan weydiiyey brofesor xuseen warsame oo siyaasadda ka faallooda brofesor xuseen marka hore waxa uu ka hadlayaa wixii uga baxay liiska cusub ee golaha wasiirada
haa walaal maxamed waan arkay liiskii wax badan baana iiga baxay runtii horta waxa u horreeyey ee markii horeba ishaan ku dhuftay wuxuu ahaa tirada wasiirada wasiiru dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada oo marka lagu daro ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo hadda aan jago gaara isagoo haynin oo kii hore lamid ahayn waa lix iyo labaatan wasiir marka kaa lagu daro sagaal wasiir dowla iyo shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen waa lixdan was wasiir weeyaan taasi horta aad iyo aad bay ugu badan tahay kharashkeedu wadan yar oo inagoo kalea aad bay ugu badan tahay waa mid ah oo hataa waxay ka badan tahay tii hore cabdiweli oo aan la yaabanaa waan lahaa maganaysa ninka wuu badiyey oo ahay shan iyo labaatan wasiir iyo shan wasiir dowle iyo afar iyo labaatan wasiir ku-xigeen ahaa oo marka laisku daro konton iyo afar ahaa baan la yaabanaa runtii oo de isagana marka lagu daro iyagana lagu daro waa konton iyo shan midna kakalna lixdan iyo kow marka aad booda taasi horta isheeda way qabatay oo waxaan idhi waa miyuu sidaa ka yareeya waxoogaa inkastoo fahmi karo sababta uu sidaa uga dhigay oo ma garanaysaa de malaa islahaa dad badanoo malaha macaarad iyo waxaa kusoo dar ta labaad waxa weeyaan haweenka inta loogu jiro inta kaga jirta waxaan filayay inuu cumar cabdirashiid ka roonaan doono way hore weliba maadaama madaxweynaha laftigiisu maalin dhaweed uu qayliyey oo uu yidhi ha la badiyo ha laga badiyo haweenka inta tirada kaga jirta maxamedo waxaan ka tiriyey keliya inay kaga jiraan laba wasiir wasiiru dowlayaasha oo sagaala waxba kagama jiraan wasiiru ku-xigeenadana waa saddex tii hore unbay lamid tahay iyada laftigeedu taa unbay lamid ahayd oo wax dhaanta may ahayn marka labada arrimood ayaa runtii aad iga yaabay tirada badan iyo tirada haweenko aad iyo aad u yar waan gartay waxa iyadana indhuhu ay soo qabanayaan in in wasiirada qaar ay halkoodii kusoo noqdeen lana odhan karo waa xilalka muhiimka ah haddaynu eegno arrimaha dibadda maaliyadda cadaaladda warfaafinta iyo gaashaandhigga qof hadduu si u eego wuxuu odhan karaya waa xukuumaddii hore oo sideeda ah oo ay ka maqan yihiin ra-iisul wasaarihii iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii a marka haddii waxqabadka xukuumaddii hore laga hadlo inayna waxba qabanin wax qabatay dabcan waxay ku xidhnaanaysaa ruuxaad weydiisid laakiin su-aashan adiga kuu qabaa waxay tahay xukuumaddani maxay kaga duwanaanaysaa xukuumaddii hore inagoo og in xubnaha badankoodu ay tii hore ka yimaadeen waa su-aal aada u sarreysa weeyaan maxamed sandeerow waa runta oo sidaasan isha ugu dhufto laftoodaguyo wasaaradaha muhiimka waa kuwii hore alla ilaah malaha wasaaradii magaranaysaa arrimaha gudaha ee go-da hayn jiray oo lagu bedelay nin markii horeba hayn jiray oo cabdikariim xuseen guuleed la idhahdo mar waxoogaa buulka la dhigay mala wax ka soo bartay ma garanaysaa hadda lagu soo celiyey in uu unba wax la bedelaan arkaya o macno leh waa runtaa oo wasiirada waa sidoodii dad badanoo soomaaliyed waxay odhan karaan arrinta aad ba uga xumaanayaan weliba maadaama wasiiradaasi intooda badan intay ra-iisul wasaaruhii uga hoogi oo wax markii hore waxqabad aynay ku waxbuu qaban waaye aanay ku dacweynin haddana ay kasoo horjeesteen in dad badan oo baarlamaan kamid ay jeclaan lahaayeen nimankaas in aanay soo noqonin anigu laakiin markaan werwerka iga hayay waktiga yar ee dawladda u hadhay iyo in haddana kuwa cusub oo tira hadda wawasaaradaha barta la keeno saan werwer uga qabay relief bay aniga ii tahay runtii waxoogaa calooqaboojin bay ii tahay in wasiiradii meesha bartay la soo celiyey oo la yidhi ma garanaysaa hase ahaatee dafarta way ku fiiqan tahay maxamedow oo haddii ay yidhaahdeen dawladeedii waxba materin hore iyagiina ay soo noqdeen waxay noqonaysaa talow marka wax ma ka baran doonaan wixii ay soo mareen mise dee halkii horeba sidii ay u jecsaneen bay awalba u jecsaneen laakiin anigu aad uguma kacsanay xaggaa soo celintooda oo maadaama uu bediyey wasiir wasaaradahana iyo wasiir ku-xigeenadana malaha dad waxoogaa yaqaana markii hore in la keena meesha aad bay muhiim ila tahay oo wax yaraynaysaa waktiga kaga baxaya barashada waan gartay ugu dambayntii su-aal isweydiinteeda laga daalay haddana in la isweydiiyo aan laga maarmaynin oo ah wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadan mas-uul daabadan ay shookaanta u hayaan ma is leedahay maxaadada ugu dambaysa amaba istaanka u dambeeya si nabad ayay ku gaadhsiin karayaan maxamedow waxaan ilaahay ka baryayaa in jawaabtu ay haa noqoto waana su-aal adag oo odoros u baahan oo aad weydiisay laba jeer oo hore oo arrimaha layga weydiiyeyna waan ku khasaaray runtii midi waxay ahayd markii cumar cabdirashiid iyo ay wada shaqaynayeen shariif oo aan ku tilmaamay laba nin oo isku da-a oo dhalinyaro ah muqdisho kuwa horay ay suuragal tahay inay safgartaan oo aanay khilaaf ka iman doonin taas waan ku khasaaro ugu dambaysi waa kii magaranaysaa kala tegeen haddana berigii dhaweeda cabdiweli iyo magaranaysaa madaxweyne xasan isqabteen waxaan idhi raggaasi maadaama wax badan ay qabteen waxa suuragala inay magaranaysaa ay arrintoo xalilaan labadaba waan ku khasaaray tanna inaan ku khasaaro ilaahay ha iga baajiyo laakiin waxaan isleeyahay marka aan fiiriyo deganaanshaha ninka la idhahdo cumar cabdirashiid marka aan fiiriyo ma garanaysaa labadooda oo labaduba dee waqacdo kusoo dhaceen oo madaxweynuhu laba madax laba ra-iisul wasaare buu eriyey ka saddexaad hadduu eriyo marka dambe isagaa farta lagu fiiqi iyo ra-iisul wasaaraha oo mar hore lasoo eriyey haddii mar labaad la eriyo dee waxaa la odhanaya malaha ninku kartibay ahayn awalba haddii marka farsiyo loo sameeyo marka labadaba waxaan qabaa waxay ku dadaali doonaan inaanay arrintaasi dhicin ta saddexaad dee wakti badanba uma hadhin oo iminka waxa uu hadhay waa toddobiyo toban bilood runtii marka bishan dee bilood laga reebo inta kale waa kambeenka inta lagu jiro marka waa inay wax qabtaan marka waxaan isleeyahay way gaari doonaan laba kun iyo lix iyo tobanka ayaan ku odorosayaa ilaahay hadduu ina gaarsiiye bal maalintaas inay xasuusin doontaa inaan ku khasaaraya in kale
kaasi waxa uu ahaa brofesor xuseen warsame oo siyaasadda ka faallooda macalinka ah jaamacadda calgary ee dalka canada oo khadka telefoonka ee magaalada calgary igu warrameeyey goor dhoweyd
subax isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan dalka jarmalka waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay banaanbaxyo iska soo horjeeda kuwaasoo ay wadaan urur layidhaahdo bagiida oo u ololeeya muwaadiniinta yurubta ah iyadoo dhinaca kalena ay dhacayaan kuwo iyagana lagaga soo horjeedo ururkaasi lafsad ahaantiisa iyo ololaha uu wado cusable maxamed xaashi oo ah saxafi muddo shan iyo soddon sano ah degan waddanka jarmalka ayaan goor dhoweyd khadka teleefonka kula hadlay banaanbaxyada ka dhacayo waayahan jarmalku waxay ahaayeen banaanbaxyo iska soo horjeedo oo ah mid looga soo horjeedo ururka la yidhaahda bagida bagida oo haddii aan soomaali u bedelno micnaheedu uu yahay ururka xuquuqu dagaalka muwaadiniinta yurubta isla markaasi waxay ahaayeen urur bilowday muddo gaaban oo adigu hadda ilaa iyo afar shan bilood ah laakiin si xawli ah ku gaaray awood aan ururadii ka horeeyay aysan gaarin kadib markay gobolka ka tirsanaa jarmalkii bari ee jarmalka oo weli ay ku dambeeyaan dadka xoogooda oo cunsuriga yahay ay ka heleen taageerooyin badan oo banaanbaxyadii ku taageeray dabadeedna waxaa ku biiray axsaab ayaguna xag jiray ee la ogaa ee ku tilmaanaa markii horeba inay cunsuriyiin yihiin haddana weli dabada ku wato dhanka kale waxaa ayagana banaanbaxyo ka soo jeediyey shacbiweyne fara badan ee kasoo horjeedo arrimaha noocaas ay dadkaas wadaan maantayto oo axad ah waxaa ka dhacay jarmalka gudihiisa banaanbaxyo aada iyo aada u waaweyn ee magaalooyin badana jarmalka kamid ah lagu qabtay qiyaas dad gaaraya ilaa boqol kun oo qofna la leeyahay way kasoo qayb galeen banaanbaxyadaa labo howlood lagu hayo mar waxaa lagu taageerayo banaanbax tiiraanyo ayuu ahaa taageerayay wixii faransa ka dhacay maaragta inay wax foolxun yihiin niman fara badan oo matalayay diinta islaamka iyo ummadda islaamka ee jarmalka ku nool ayaa arrintaa ka qayb qaadatay marka labaadna waxaa looga soo horjeeday ururkan bagida iyo waxa ay wadaan iyo tallaabooyinkan ay hadda ku kacayaan waan gartay waa laba banaanbaxoo iska soo horjeeda dadkan ajnabi diidka ay ku weyn tahay iyo kuwo kale oo kasoo horjeeda oo leh ajnabiga faraha laga qaado waa gartay marka bal subaxnimadan isniinta ah iyagana waxaa la saadaalinayaa baa laleeyahay in banaanbaxyadu ay sii socdaan banaanbaxyada la saadaalinayo maanta oo isniina maxay yihiin waa kuwa lagaga soo horjeeda ururka bagiida yaa marka banaanbaxyadaasi wada banaanbaxyadaasi waxaa wado axsaabta niman kamid ah iyo ururo kale ee bulshada ah qaarkoodna waxaa la wado nimanka masa mas-uulka ka ah diinta islaamka oo kala duwan maaragta qowmiyadahan halkan kala joogo kamid ah waxaad markaa iga warantaa dhinaca kale maalintii sabtida iyaguna waxaa la sheegayaa in la weeraray xarun wargeys oo ku taalla isla dalkaasi jarmalka iyadan maxaa nooga sheegi kartaa cusubleh xarunta la weeraray waxaa la yidhaahdaa hamburg post waxay soo saartaa joornaallo yaryar oo kala duwan oo intoodu badan ay yihiin joornaaladan sameeyo caricaturiska sameeyo halka la weerarani waa halkii arjiifka u ahayd ay yaaleen dukumeentigii joornaalku oo yiilay dabadeed markay daaqadihii inta jabsheen ay wax qarxo ama ololo ay halkii ku tuureen kollayba dadkuma uusan dhaawacmin dhibaato waxaa ka dhacday ah dhibaato shay iyo wax burtay waa gartay marka maxaa loo bartilmaameedsaday xaruntaasi sidaan u gartay waa xarun wargeys oo daabaca waxyaabahan kartoniska loo yaqaano sawir gacmeedyada lagu sameeyo marka maxaa loo bartilmaameedsaday ma la sheegay ilaa hadda wax loo tilmaamsaday cid sheegtay ma ma jirto ciddii ka dambaysana lama hayo laakiin waxaanu filaynaa in maanta laga soo saaro war oraax laga soo saaro arrimaha laga hayo wax cad iyo waxaan caddaynba marka bal waxaad ka warantaa dhinaca kale markaad ka fiiriso walaaca ku saabsan banaanbaxyadan iska soo horjeeda ay dadka soo galootiga ah ee degan waddanka jarmalka ay ku hayaan banaanbaxyadu waa banaanbaxyo aad iyo aad u kacsanaa waayahan dambe haddii xaqiiqdii la fiiriyana dadka faraha badan leh ee qaxootiga ah ee soo galootiga ah ee jarmalka soo galay tiradoodu aad iyo aad ayay u badan tahay oo hadda bishii lasoo dhaafay ilaa boqol iyo siddeetan kun oo qof ayaa la sheegayaa dadkuna dad qaxootiyo intooda badan ka imaanayo wadamada dagaalka ka socdo sida suuriya iyo ciraaq weye waxa kale waa wax eritrea iyo afrikada kale ka yimid oo saxaraha lug kusoo maro iyagoo dhibaataysan badaha laga soo helay kadib markii talyaanigii sharciga uu siin waayey socodkoodii ayay hore usoo wateen jarmalka ayay kusoo qulquleen jarmalkuna nidaam wuxuu leeyahay caruurta lama daayo waxa badan inta socotana waa wada caruur caruurtii oo dhanna meelay ku xareeyeen hadda xirooyinkii militariga iyo booliiskii banaanaa ee laga guuray oo dhan waa ay buuxaan
kaasi waxa uu ahaa cusub leh oo ka mid ah soomaalida degan waddanka jarmalka oo khadka taleefonka iigu warramayey
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dad hubaysan ayaa toogasho ku dilay wadaad masiixi oo ku sugnaa magaalada mombasa ee dalka kenya xilli uu ka soo baxay iskuul goobta ku yaalay oo maalmaha qaar dadka diinta masiixiga haysta ay ku cibaadaystaan haddaba sidii dilku u dhacay ayaa wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar waxa uu ka waraystay daa'uud maxamuud nuunow taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada mombasa waxaana gudoomiyaha countiga mombaasa gorloweed uu shir jiraad u qabtay saxaafadda uu sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan xubnaha lasoo qabtayna baaritaan ay ku wadaan ciddii ay dembiga ku arkaana ay horgeyn doonaan sharciga marka faahfaahin ma ka soo baxday khasaaraha inta uu la ekaa wax isbedelase ma ku timid tiradii markii hore la shaaciyay in ay ku waxyeeloobeen qaraxyadaas
dhegaystayaal waxaan idinka cudur daaranaynaa in codadka oo isku qaldamay aawadeed aada u maqasheen waraysigaasi oo ahaa mid goor hore ay v o eedu ay sii daysay weli waxaad degeysanaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington goor dhowna markaana ciladaasi farsamo aanu saxno ayaanu idiin soo gudbin doonaa
iskuul waxaa jiray dawladda leedahay oo iskuulkaasna lagu maaragtay wax lagu baro dadkanayto maaragtay curyaanka eh marka iskuulka maadaama isniinta ilaahay jimcii wax laga baro sabtigii iyo axaddii maadaama dhulkii uu dawladda leedahay dadkanayto maaragtay khaniisadaha wax caabudaan sabtigii iyo axaddii ayaa waxay u rogeen galaasyadii wax lagu barinaa inay ka dhigtaan khaniisada ama meel wax lagu ilaa lagu cabudo marka ninka hadda la sheegayo oo dhintay waa run waa dhintay nin labaatan iyo sagaal jir eh ayaa maaragtay lagu ku geeriyooday marka ninkaasna waxaa nimanka togteenna waa nin soo dabakacay meesha iyada iskuolka ayada ama meesha iyada khaniisada ay ka dhigeen agteeda meel leh ayay ku togteen oo dhabarka bay kaga togteen kadibna wuu cararay meesha iyadana waa meel oo dad badan joogo askartii waaridiyaha meesha ka aheyd xabadii markay ku maqleen ayagana way u jawaabeen laakiin nasiib way joojiyeen xabad ridistii waayo meesha waa meel populationkeeda uu badan yahay dadka uu badan yahay marka waxaanu oranay waxaan dhahnay hab kale ayaa lagu raadinayaa xabadda ka joojiya waa jirtaa waa run dhacday arrinta way dhacday marka iyaa ka dambeeya weerarkaas runtii ilaa haddadana ciddii soo bixisi ma laha magaaladan mombasana waayahan dambe waxaad ka jirtay maaragtay tuugo kalena nuuce oo kuwo toorin la wareegayaan iyo kuwo hub yareer oo sida bistooladaas kole ama ak forty seven la wareegaya inta badanna waxaan qabanay iyo waxaan cagta marayna waan ka dhignay bal arrintaana waa arrin naga hoos baxday laakiin cid aan ku tilmaamayna maanta ma laha waxaan dhihi karna un maaragtay iska tuuga caadi inay tahay si guud eh, waxaa jirtay in eh, xiisadi ay u dhexaysay waayadan baa booliska iyo dhalinyaro muslimiin ah En xiisadaasi ka waran xilligan horta xaggee ku dambeysay Eh, runtii arrintaasitu waa jirtay mud- sanadkii aan hadda kasoo gudubnay Eh, xiise fara badan horta bilowgiisii dhib fara badan ayaa naga qabsaday Eh, mar hataa waxay gaartay ilaa masaajidada ilaa saddex masaajid ilaa la xiro Eh, kadibna arrinta loo fariistay waayo dhalinyarada ee waxay damceen inay odayaashii culummadeed ka fiijiyeen masaajidadii ayagoo maaragtay dhalinyaro oo da-doodana ay soddon gaaraynin cilmigoodana oo maaragtay masaajid lagu xaliyana aynan meesha ku jirin ee waxay damceen inay masaajidadii afgambis ku subiyaan arrintiina marka hoosaan loo kacay arrintii marka waa laga meel gaaray ayagana maaragtay way soo dhiibeen een, masaajidadiina sidii baa lagu furay arrinta xiisidina sidaasay ku qabowday sharciga amniga ee dhowaan la meel mariyey en, awood dheeraad ah ayuu booliska siinayaa horena dee boolisku awoodo ayay u isticmaali jireen en sow kama dhignaa in booliska laftigiisu hadduu sharcigan cusubna isticmaalo inuu awoodintii hore ka badan isticmaali karo laga yaabo inay mararka qaar xasaraduna sii kordhaan runtii ninka booliiska la yidhaahdo waa nin la qortay oo maaragtay shaqaale dawladeed ah. anagu waxaanu ku shaqaynayna sharci allaala sharciga waardaga u dhigan ama sharcigu sharcigu baarlamaanka mariyey sharcigu anigu waxaana gacantanada ku suusanay ma aha nagalama na qayb geliyo meesha loogu doodayna waa baarlamaanka anagu ma ma- ma noloma ogolo inaan tagno laakiin maadaama noola dhiibiyo oo la yidhaha oofiya haddana waxaa nagu waajibaa haddii aynuna shaqaalanaanay inaan oofino waxaana kugu daliila ninkaasi xabadda tuuray markuu ku dhex fakaday shicibka inaan askartii waaridi eedayna xaba tuurin oo ay joojiyeen xabadii oo wax maaragtay cagti marayna inay jirin aanan xalli kale baa loo raadinayaa markana sharcigii siduu u qorayo baa loo raacayaa wax dheeri oo maaragtay xadud oo biniaadanka xaquuqdiisa ku saabsan oo qaadaynana ma laha laakiin wuxuu sharcigu qoraya waa la marayna insha allah haddii la helana sharcigaasa la marinaya En, waxaa jira warar sheegaya in booliska laftigeedu dadka ay uga shakisan yihiin arrimaha argagixisada oo kale ay marar kala duwan ay dil u geysteen wararkaasaa soo baxay taasina waa arrimaha keenay shakiga ugu badan ee booliska iyo muslimiinta dhex dhigay inay shaki badan kala qabaan En, arrimaha sanadkan cusub maxaa ugu talagasheen inay dadka ku shaafisaan gaar ahaan muslimiinta si shakiga meesha looga saaro runtii dawladdu waxay adeegsanaysaa habyaalo fara badana jirta Eh, waayahan dambe sharciga waxaa la keenay waxaa la yidhahdaa eh, tobankii xasadoodba inay maarata ayaga mas-uul iska hadaan waxaanu keenay cilmi la yihahdo ama sharci la keeno la keenay oo la yihahdo eh, community policing dadweynihii shicibka inay isla shaqeeyaan waxaa la keenay sharci la yihahdo dadka la doortay raggii mas-uulka oo la doortay iyo dadkii shaqaale ahay inaan wada shaqeyno marka waxaad arkaysaa waxaasoo idil waxa weeye kalsooni loo keenaya kalsoonidaas oo la doonaya inay dadku ay qaataan oonan loo arkin booliiska inuu maaragtay shicibka ka koreeyo ama booliiska aan loo arkin inaanan dad ciddood dibka loola fiiriyo ama dad ka baxsan dadweynaha inaan nahnay marka aan- dad- booliiska keliya ma shaqaynayna dad badan ayaan isla shaqaynaa shaqadana waa la isla qabanaya waa la isla wada arkayaa haddii aan leed ragga lasoo doortay oo siyaasada iyo haddii aan leed kooxyaalo kale oo nooco oo shicibka ama mujtamaca kamid eh marka anigoo adeegsanayn arrimahaas idil ayaa waxaan rajaynaynaa in nabadgelyada ay si balaarato eh, arrintaana xalay loo helo eh, eh, tugadaas noocaas oo habka la wareegeysana lasoo qabto ayagana axkamad la hor keeno eh, dadweynahana noloshooda caadi ay sii wadaan magaalada mombasa saad u sheegtay waa magaalo muhiim weya xagga beec mushtarka xagga badda east africa hamboolihii waxa weeyaan eastern central africa marka
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkayga subaxnimo waraysigaasi daa'uud maxamed nuur taliya ciidanka booliiska ee magaalada mombaaso ismaaciil xuseen farjar warramayey intaan mar dambe kulmi doonno waa maxamed iyo caashicud oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.